iyadoo maalmo kooban ay ku hirsantay maalmo ciidul adxa oo ku mid ah ciidaha muslimiinta kuwiil iyo waliba wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed ee saartay go-aano ka saabsan sidii lan xaqiijiyi lahay caafimaadka xoolaha si bulshada lanka ilaaliya khatar caafimaad iyo in xoolaha la gooryow iyo ahaadaan oo keliya hanolab ah wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya sandheere madaftiin oo shirjara qobday magaalada baydhabo yaa ka amaray ganacsatada xoolaha iyo kambaniyada ka shaqeeya waduxiyada inay hasdiiwaangeliyaan si loo ogaado caafimaadka iyo tirada xoolaha la gooryow islamarkaana lan marsiiya habraacyada wasaaradda iyo dejidi usaan xusi cidii awaamiirtaasi ku dhaga adeegta tallaabo sharciya iyo ku qaada doonto wasaaradda
wasaaradda xanaanada xoolaha shirkun jaraa'id way ka saabsanyaa maadaama yaadahani maalmoogii barakaysanaayo umakajaran inay la cibaadaysado ani wajahanta haddan ciidul adxa uxidii oo leenka tirigalay inay maalinta yaadaha xoolaha la goohiyo oo muslimiintiyo iidiyo yaadahata wasaaradda xanaanada xoolaha shirshir jaraa'id way ka saabsanyaa xoolagaas la goohiyaaw caafimaad sho kambaniyada xoolagaas goohiyaaw ama shirkad taatoy inay yaado xoolo wasaaradda xanaanada xoolaha warqad fasaxa unku haysana caafimaad sho leenjaagarayna dhakhaatiirtiyo am erna xooladan caafimaada qabaanliigana inay leengooxiyo koro way faday ganacsatada kahoolan barnaamijka usugaa inay indhaga nuglaadaan awaamiirta wasaaradda xukubahaayo horeyna in sheegni hatana marlamaada ka nagaan maadaama maalmo gaaban yoo noohigaan maalmogaas gaaban laka jaru inay way fadaana si degdega wasaaradiyo onkooyan kambaniyada shirkado inay yoha isku duwaangeliyaan taas oo caddeeyasu inay xoola yo mudankale makulihiini hol maku fadaan xoolo maku fadaan laakiin badqabka hoolagaase xoola la goohiyaa inay xoolo caafimaad gabahaadanga fadaan walaa umadi sadaqayslaas inay wal caafimaad gabahaadanga fadaan way taawiyay lama biloodka hor way hadalnayihin barnaamijka saabsan xoolaa oo dhedega ah oo sida hoolaa dawaadka hoolaa shaabka ah oo taramaay inay leengoorhii korna sheegno way taaweeyay ganacsatada reer koonfur galbeed ama shirkado ama kambaniyada inayo awaamiirteeda fuliyeyo taawiye insha allahu tacaala haddana way fadaane inay xoolo la goorriyaa xoolo badqabsho caafimaad-sho wasaaradda xanaanada xoolaa dhakhaatiirtie iyo arageen eraan xoolago caafimaada gabaano umaduwalangoorhii kor inay haadaan saas daraadatiidiye way ku digaane ganacsatada kambaniyada in shirkado inay iniiska dayne inay si laablaaba i meelluuq ayo walanka goorin ama xoolo maku fadaan ujeeddo kale makulihiini laakiin way fadaane inay xoola yo badqabsho i caafimaadka kiisho wasaaradda yaada cadayto xoolagaasay caafimaada qabaan yeeda erta dhakhaatiirta say ku warbiyaan xoolagaas inay caafimaad qabaan badqabaan oo muddo leengoorhii koro sidaas daraadatiidiye mar lamaad i mar saddexaad i mar koowad weylamaa ganacsatada barnaamijkanka hoolan aasku duwaangeliyeen wasaaradda hakooyan fasaxa ku qaadeen se agnagatu awaamiirta dowladdana inshaqayd idii laakiin ku dhega adkaato diiddo an hoggaansamo waayid awaamiirtaas hadhow ay liis eednay daraadna ku hadalni haddana ku hadalaan walaalayaalow walaa unu fadaan ujeeddo kale maa dan kale ma lihiini way fadaanee dadka deegaankan reer koonfur galbeed inay wal caafimaad qabayo aaman sidii leenka tari galena anfulli hooliyaada insha allahu tacaala ilaahay idin sheey wayna jeelaa inay indhaga nuglaadi doontaan lamadama geeg i beriyey shirkadoo waylana digaane wasaaradda xanaanada xoolaha hafis iyo kasaasa qof kasta oo xoolagaasay ka hoolan barnaamijkaas galanta kala jaro hakooyoy sharuudmale walmalka hirahay inkooyoy wasaaradda se una un ogaano wala la aamow waliyoo eeyen unun ogaano wasaaradda xanaanada xoolaha koonfur galbeed soomaaliya horay awaamiir ka saabsan maalmo ciido iyo gooryowka xoolaha ayaan ku saartay iyadoona markaasi lanku goliya sidii lan xaqiijii lahaye caafimaadka xoolaha iyo tirada guud ee la gooryow iyo sidoo kalena lab iyo dhediga hole la gooryow in wasaaradda iyo markaasi la dareerta taasi oo laka badbaadiyow xoolaha iyo bulshada soomaaliyeed ee koonfur galbeed soomaaliya